go'aanka maxkamaddan ayaa caqabad dheeraada ku sii noqonaya madaxweyne trump kaasoo dhaleecayn u jeediyey garsoorihii maxkamadda gobolka washington ee joojiyey go'aankiisii maalintii jimcihii ee toddobiyo labaatanka bisha janawari soo baxay farriimo dhinaca twitterka ah iyo warar uu warbaahinta siiyey ayaa madaxweyne trump uu ku adkaystay in go'aankaasi laga noqon doono trump ayaa sheegay in xildhibaaddii dhinaca socdaalka ee kumeelgaadhka ahayd ee lagu soo rogay dadka u dhashay dalalka iiraan ciraaq libiya soomaaliya suudaan suuriya iyo yemen iyo weliba dadka qaxootiga oo dhani ay ahayd mid lagaba maarmaan ah si maraykanka looga ilaaliyo islaamiinta xag jirka ah dadka go'aankiisa dhaleeceeyey ayaa sheegay in go'aankiisa uu ahaa midaan loo qiildayi karin oo takoorna uu ku jiro go'aanka garsoorihii maxkamadda gobolka washington iyo ka maxkamadda racfaanka ayaa fursad kooban siinaya socotada toddobada dal ee arrintu saamaysay inay maraykanka yimaadaan inta go'aanadan sharcigahay ay kala caddaanayaan hadal kooban oo ay soo saartay ayaa maxkamadda racfaanku ay ku sheegtay in codsigii dowladda la diiday maxkamadda ayaa hadda maanta sugaysa dacwado ka imanaya gobollada washington iyo minnesota iyada oo ta dowladdana filaysa isniinta berita ah racfaanka dowladda ayaa odhanaya in go'aanka garsoore james robert ee gobolka washington uu khatar gelinaya dadweynaha wax u dhimaya awoodda fulineed ee wareegtada madaxweynaha islamarkaasna uu shaki gelinaya qiimaynta madaxweynaha ee amniga qaranka ee la xidhiirta heerka khatarta ka imanaysa dad gaara iyo weliba sida ugu wanaagsan ee khatartaasi lagu yarayn karo maser trump ayaa farriimo dhowra oo dhinaca twitterka oo sabtidii shalay uu soo diray dhaleecayn ugu jeediyey garsooraha maxkamadda gobolka washington uu ku yidhi garsoore ku sheeg waxaana uu warbaahinta ku yidhi waan guulaysanaynaa amniga dalka dartii waannu guulaysanaynaa